waxaa heshiis safgarada laga gaaray kulamo saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey ay lahaayeen wafdigii uu madaxweynaha soomaaliya hogaaminayay iyo odayaasha qabaa'ilka ee gobolka hiiraan waxaa muran xoogle uu ka taagnaa madasha shirka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo halka ay noqonayso xarunta maamulkaasi waxaa lagu heshiiyey in madasha shirka ay noqon doonto magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe halka xarunta maamulkana ay noqon doonto magaalada bulaburte madaxweynaha labada gobolna uu noqonayo mid loo tartamo sida uu saxaafadda ugu waramay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka cabdiraxmaan maxamed odowaa inaan dadka u sharaxno dowladu dhisidii shabeellada dhexe iyo hiiraan ayadana waxaan la kulnanay dhammaan qabaa'ilkii halkaan deganaa dhammaantoodna waxay nala qaateen in la dedejiyo maamul samaynta shabeellada dhexe iyo hiiraan doodo dabcan dadku waa iska qabeen iyo aragtiyo laakiin in ay u baahan yihiin dhisidda maamulkaas runtii waa muujiyeen haddii ilaa yidhaahdo waxaan ku ballannay inaan dhowaan isugu nimaadno magaalada jowhar sidii digreetada madaxweynaha aheedna caasimaddu ay buulaburda tahay intii kalena uu tartan geli doono shirkana lagu qaban doono magaalada jowhar wax allaalay wixii ka dhidhiman halkan nooga dhimanna haddii ilaa yidhaahdo waxaa dhammaystiri doona wafdi waxaa jooga wasaaradda arrimaha gudaha ka socda iyo guddoomiyaha gobolka oo ka shaqayn doona dhammaystirka nabadda waxaan rabnaa reer hiiraan iyo reer shabeellada dhexe inaan xasuusino inay ka dhiman yihiin ayagu runtii maamul dhisidda markii laga reebo gobolka banaadir marka waxaan rabnaa arrintaas in ay baraarug badan keento waxaan haddii ilaa yidhaahdo aan la hubinna kama shaqayn doonno guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar ayaa goobta kulanka waxa uu ka ballan qaaday in nabadda gobolka iyo dib u heshiisiinta beelaha uu khilaafku u dhexeeya xalkooda uu gudageli doono waxaan kaliyoon ku diri rabaa dadka reer hiiraan inay ka faa'iidaystaan fursaddooda fursaddoodoo ah laba qodob kow horta inay nabadaynta iyo nabadda ay gacanta midigtaa ku qabsadaan muwaafaqo ay noqdaan dadku ugay muwaafaqo noqdaanay meesha u socdaan gaaraan dadku haddayna muwaafaqo ahayn qofkoorna ma guulaysanayo in muwaafaqo reer hiiraan qolana hoogi mihin qolana guulgaari mihin reer hiiraan waxay ku guulaysan karaan inay khilaafka iska dhaafaan inay nabadda qaataan juhdiga colaadaha iyo dhibaatada lagu bixinaa waxaan ka codsana reer hiiraan inay nabadda ku bixiyaan cid kasta oo bulshada qaybeeda kala duwan ah anigaoo la tashanah oo la kaasho doona in wixii iga horreeyana aan waxaan ka qaban kara ka qaban doono wixii iga dambeeyana wadatashigaas aan ku wadi doono oo nafta iyo maalka reer hiiraanoo mid ah iyo talada hiiraanoo mid ah aan ku hoggaamin doono qof kasta oo wax tirsanaysana meesheedaan ugu tegi doonnaa kuna qanci doonnaa wixii aan u garanno inay ka taransushana waxaan ka codsanaynaa inay ka taransusho wixii aan u garanno inay maaragtay ayadu xaq u leedahana waxaan ku garab istaagaynaa inaan xaqayna ku difaacno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa bilowgay khudbadiisii markii uu yimid magaalada beledweyne waxa uu ku sheegay in muddada shirka uu soconayo ay tahay sagaashan maalmood marka lasoo gabagabeeyena dib loogu soo guuri doono xarunta maamulka ee degmada bulaburte xuseen xasan dhaqane v o a بلد وين